barnaamijka kulanka sidoadka oo xilidan oo kale aad kala socotaan raadiyo muqdisho sidoo kalena aad ka daawataan telefishinka qaranka barnaamijka kulanka sidoadka waxaynu ku eegnaa howlaha ugu muhiimsana sidoadkaa taagan arrimaha hadalhayn dadweynuhu ay hayaan sidoadkana hadduu alla idmo waxaan barnaamijka ku faaqidi doonaa socdaalka uu magaalada muqdisho caasimada dalka ku yimid madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab dayib erdogan iyo xiriirka guud ee soomaaliya iyo turkiga xilligan halka uu marayo waxaa barnaamijka marti ugu ah oo igala qaybgelaya danjire cabdulaahi maxamed cali sanbaloshe oo ah safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka turkiga iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda soomaaliya mudane maxamed mufar sheekh cabdiraxmaan oo horey uga soo noqday safiirka dowladda soomaaliya ee dalka turkiga mudane marka hore kusoo dhawaada barnaamijka kulanka socodka waxaan jeclahay danjire cabdulaahi hadan kugu hormaro socdaalka bal madaxweynaha turkiga ku imaanaya soomaaliya dad si kooban dadka soomaaliyeed ama ku yimid dadka soomaaliyada ku daawanaya si kulan ugu faafahaysa waa mahadsantahay bismi illahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay waraysiga adnala yeelinaysid iyo ahmiyadda ay leedahay booqashada madaxweynaha turkiga ay soomaaliya ku imaanaysa la socota laba mar ayuu hadda kahor yimid soomaaliya mar waxay ahayd two thousand two two two thousand iyo labankii koob iyo tobankii xilligaas oo duruufo adag waddanka ay ka jireen abaaro badan ay dadkan ka jireen oo xilli runtii soomaaliya loo haystay sawirka laga haysto ahaa meel baxaragaleen ah oo laisku laayo oo waxa uun joogay in ku laadaan moogiya adduunka ay isula gurma karin wuuna jibiyey ii sheegay yani perceptionkaas ama aragtidaas uu jibiyey rajab dayib erdogan oo xilligaas ahaa ra-iisul wasaarihii turkiga haddana ah madaxweynaha booqoshadiisii kadibna dabcan attentionka ama dareenka caalamka ee ku aada soomaaliya wuu isbedelay marka hadeertaana dabcan xiriirku booqashadu waxay lala socotaa booqashooyinka hore waxayna sab ku haysaa in lasii xoojiyo lasii dadalgeliyo ay sheegeen xiriirka labada dowladood saa la socotana safar uu afrika ku maray geeska afrika ayay qayb ka tahay oo ay ku jirto uganda iyo kenya iyo tan ugu dambe ay tahay soomaaliya dabcan booqashadu waxay ku wajahan tahay howlo khaasan oo yani ama mashaariic ah ama dowlad turkiga howlo u gaar ah sida safaaradda u furi doono haddii la yidhahdo iyo dabcan mashaariic kale waddanka karbinaya inuu furo heshiisyo cusub oo meelo badan taabanaya inuu yani booqashada marka uu ka yimaado dowlada dowlada kale si xataa ayaa dhici doonto marka xilli oo xasaasi ahna oo muhiim ahna hadda koorna waa yimid haddana xilli xasaasi oo muhiim ah oo runtii ay kaalmada soomaaliya soomaaliya kaalmada turkiga aada ay ugu baahan tahay ayay ayay tahay message ama fariinta uu diraya waxay tahay in soomaaliya isla ilaabin wax kasoo dhacana ay tahay ay sheegeen in uu hiili hob uu garab taagan yahay dowladda turkigana ay tahay dowladaha safka hore uga jira kaalmeynta soomaaliya khaasatan si walaabtinima ku jirto inay diyaar u yihiin inay soomaalida ula dhintaan waxna ula qabtaan waa mahadsantahay wasiir mursal waxaad ahayd safiir muddo soomaaliya u fadhiyay dalka turkiga markaad eegto waktigan aragtidaada imaashaha madaxweyne erdogan ee magaalada muqdisho u yimid maxay kula taali ka dhigan tahay
bismi illahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah marka ugu horeysa waad mahadsantihiin boqoshada madaxweyne erdogan halkan uu ku imaanayo sida safiirka uu sheegay markii ugu horeysay boqoshadii ugu horeysay waxay ahayd sanadkii labada kun iyo koo iyo tobanka bishii agoost xilligaasoo dee marxalad adag uu ku jiray waddanka halkaan markuu yimid oo uu booqday xeryooyinka iyo qaabka markaasi waddanka u yaallo waddankiisi markuu ku noqdayna xilligaas turki waxaa ka bilowday cambaign oo kaalmo loogu raadinayo yani shacabka turkiga ayaa kacay si ay u caawiyaan shacabka soomaaliya xilligaasi marxalada aheed marxaladaas waxay aheyd marxalad soomaaliya ay u baahan tahay gurmad oo dhinaca humanitarianka ah xilligaasi qiib weyn ay ka qaateen hay-adahooda kuwa publica iyo kuwa privateka iyo kuwa maxaa la yidhaha civil society-gaba dhammaan way ka qeyb qaateen gurmadkaasi sida badan dadka waxay sheegaan tiradii ugu badnayd oo halkan ilaa labaatan kun oo qof oo soo barakacay ayaa deegaameen loo sameeyey fashin oo aan dry ahayn la siinayay laga warhayo marka marxaladaas marxaladay ahayd waa laga soo gudbay waxaa bilowday heshiisyo way jireen labadii kun iyo tobankii la saxiixay laakiin ay dhaqan galeen labadii kun iyo labaiyo tobankii saad la socotaan ba halkan markuu soo booqnay booqday xilliga oo ra-iisul wasaaraha u ahaa ordegan waatii si deg deg ah loo furay safaaradda turkiya halkan la furay kadibna annagana ka dowlad ahaan waxaan xoojinay safaaraddaanadii aan kala aan ku lahayn si loo coordinate garayo howlaha dowladda turkiga gargaarka ay u shaqaynayso soomaaliya xilligaas marka markaa fiirisid waxay ahayd xilli emergency lagu jiray oo ummaddan loo soo gurmanayay humanitarian ahayd mar labaad uu soo noqday markii labaad uu soo noqday waxay ahayd bishii january labada kun iyo shan iyo tobankii ahayd xilligaas way ka duwaneen kow iyo tobankii xilligaas wuxuu furay cisbitaalkii ugu weynaa bariga africa oo ay cisbitaalkaasi ay ay ay markaasi ugu talagaleen inuu noqdo cisbitaal weyn oo dhinaca caafimaadka ka qeyb qaata saad la socotaanba dee dowladda turkiga waxay ka shaqeynaysay muddadaasi dhinaca caafimaadka waxbarashada iyo dhinaca kaabiyaasha meel walba waxbay ka qabanaysay marka imaashihiisii labada kun iyo shan iyo tobanka way ka duwaneed tii labadii kun iyo kow iyo tobanka tan waxay ku saabsaneyd mid dhinaca developmenta iyo loo dhaqaaqay ahayd midaana hadda actually way ka duwan tahay oo imaashihiisi sida safiirka hadda uu sheegayba wuxuu furi doonaa maadaama two thousand fifteenkii uu furay cisbitaalka cisbitaalada mid kamidka kuwa east africa ugu weyn haddana wuxuu furi doonaa safaaradda africa ugu weyn oo turki ay leedahay furi doonaa waxay ila tahay xiriirka guud ahaan markaa fiirisid waa xiriir sii socda oo aad dareemi kartid kow iyo tobankii marka laga soo bilaabo ilaa shan iyo tobankii lix iyo tobankii saddex jeer madaxweyne wadan uu kusoo noqday waxay kutusaysaa in ahamiyadda ay leedahay xiriirka labada dowladood waa mudud waa maqan tahay maanta haddaan kusoo laabto si guud marka laga soo tago qeexidda fasalka madaxweyne erdogan waxaa tahay safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo turkiga haddaad bal qeexdo intee buu xilligaan maraya ama xagee buu maraya sida uu wasiirku uu sheegaba xiriirku waa xiriir oo koraya weliba si xooli leh ayuu ku korayaa dabcan turkigu waxay ku howlan yihiin mashaariic aada u fara badan oo taabanaysa sectaro ama meelo kala duwan sida waxbarashada caafimaadka infrastructureka ama kaabayaasha dhaqaalaha amniga siyaasadda yacni wax kasta oo dalkan u baahan yahay waxay ka qaban karaan ay ka qabtaan ayay diyaar u yihiin dabcan sida uu wasiirku sheego dee markii hore meeshaan markay imaanayeen waxaa keenay duruufo bini aadamnimo markay yimaadeenna dad hadda bani-aadamnimadii ku ekaaday ka noqday ma noqon si rasmiya ayay usoo degeen siduu safi wasiirku uu sheegay wuxuu furi doonaa madaxweynuhu haddii ilaah yidhaahdo berrito safaaradaha ma ahan africa ugu weyn adduunka ugu weyn ayuu furay waxay tusinaysaa ahmiyadii ahmiyadda ay soomaaliya u leedahay dabcan diyaar waxay u yihiin wax kastoo suurtagal dalka inuu la qabto not only inay ama keliya maaha inay kaalmo un siiyaan wax wadaqabsi dhaqaalo iyo mid xirfadeed iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba inay wada yeeshaan diyaar ay yihiin marka runtii xiriirku heerku umarayo waa yani meel aada u sareysa ayuu marayaa insha allah waxaan rajeynaynaa inuu sii karo oo yani oo dhiliba adag uu yeesho haddii ilaah yidhahdo
markaad eegto hadda furitaanka safaaraddan oo kale aragtiyan maxay uga dhigan tahay turkiga in safaarad heerkaan la eg uu soomaaliya ka farto
dabcan yani maalgashiga wadanka maalgashanayo sida ugu dhiiranya inuu maalgelin intaas la eg uu sameeyo safaari intaas laegna uu ka furo waxay tusinaysaa ahmiyadda uu siinayo waddanka iyo siday uga go-an tahay inuu waddankan aasaar ama raad culus iyo saameyn culus uu ku yeesho marka dee guud ahaan xiriirka afrika ee turkigu adigu wixii two thousand sixteen ama fifteen shan iyo tobanki wixii ka dambeeyey yani two thousand fiveki ilaa wixii ka dambeeyey wuu xooga waayey meelaha ugu horeysa uu xiriirkaas uu ku xoogan yahana soomaaliya wa waxaa ku xiga ethoobia haddan si aad u socoto wuxuu albaabo cusub furayaa Tu- turkigu uu la furayaa uganda iyo isheeg iyo kenya dabcan afrikada galbeed iyo afrikada waqooyi iyo afrikooyinka dhexe iyo intaasna saameyn intaan la eg ayuu ku yeelanayaa meesha aan jecelnahay xiriirka ugu culus oo hadda turkigu uu isheeg maxaan ku dhexniyadda uu siinayo waa soomaaliya marka dabcan safaaraddu waxay u tahay dee waa meeshii laga coordinate garanayo ama laga helaha howlahaasoo dhan waa saldhiggii laga hogaaminaha waayahay mudan wasiir horeba ka sugo inaad tafsiir turkiya ka soo ahayd waxaa tahay wasiir dowladda soomaaliya ka tirsan dareenkaaga ku aadan dowladda soomaaliya ahaan maxay idinkaga dhigan tahay in sulxugu safaaradda haleeg uu soomaaliya ka furto
ahamiyaday leedahay ahamiyadda ugu weyn safiirkaa sheegay hore u sheegay hadii safiir- safaaradda horta waxay coordinate garaynaysaa xiriirka labada dowladood haddii uu noqon lahaa midka dhaqaalaha haddii uu noqon lahaa dhinaca bulshada haddii uu noqon lahaa dhinaca amniga ee safaaraduhu waxay ka mas-uul yihiin xiriirkaasay ka mas- mas-uul yihiin inay ku xiraan waa bridge ku xira wadanka kale ku xira Ee, waa sida safiirku uu sheegay khaasatan hadda waxaa ugu muhiimsan caalamka oo dhan waxaa ahmiyad la siinaya hadda waa dhinaca ganacsiga marka annaga safaaradan ka dowladda soomaaliya macin weynay noogu fadhina markaa fiirisid guud ahaan safaaradaha maanta soomaaliya dowladaha safaaradaha kule soomaaliya sida safaaradan hadda active ay u tahay ee, ee, keliya ka hadli mayna dhismaha soo weyn oo hadda la diyaariyey ka horba dee laga soo bilaabo kow iyo tobanki ee two thousand twelve laga elevenki laga soo bilaabo ilaa hadda safaaradooda active ay ahayd marka marka laga reebo ee, ee, dhismahaasi dowladda soomaaliya qiimo weynay ugu fadhidaa because waxaad dareemi kartaa qaabka hadda ay turkidu isdhexgalka ay u samaynayaan ee keliya maaha xiriirka annaga waxaa arkaysaa bulshadii way dhex galeen waxaa arkaysaa ee, ee, ardo fara badan oo halkan laga qaaday oo s- la geeyey turkiga oo waxbaranayso la rabo dib inay wadanka ugu soo noqdaan oo ay ka qayb qaataan diboliska waxaa ujeedaa maxaa hawlahaas oo dhan dee muhiimad weynay noogu fadhidaa annaga dee waa briishka annaga safaaradan ku leenahay turki aan ku leenahay ankara oo safiirkiiba halkaa kula fadhiya ayadana dee waa briishkii baabkii xaggaas wax ka soo qaadi lahayd marka waa saa waa saas waayahay mudan safir nolosha soomaaliya markaad eegto maanta ama nolosha dadka soomaaliyeed markaad eegto guud ahaan dhinac kastaba turkigu saameynta uu ku leeyahay nolosha dadka soomaaliyeed si guud maxaad ku qeexi lahayd ha noqoto xagga waxbarashada horumarinteeda ha noqoto caafimaadka ama ganacsiga
aan ka bilaabo horta saameynta waxaa waxa ugu weyn midda muuqata oo ay tahay magaalada muqdisho burburkii kadib si muuqda kaabayaasheeda oo dhisna jidadka wax wax ugu qabtay turkiga ayaa ku jira isbitaalkiisa wasiirku uu sheegay afrika ugu weyn oo modern oo casri ah waxaa ku yaalaa muqdisho safaaraddii ugu weyneyd ee adduun ku lahayn ama afrikaba ay ku lahaayeen meesha ka dhisan waa meeshan dabcan mashaariic fara badan oo oo ama hadda kasoo qabo dekada shirkadda maamusho waa turki airportka dhismaha ku yaala waxaa dhisa waa turki meel kastoo muuqan karta marka laga tago dadaalada soomaaliya ay wado cidda noo dhistay ama hadda ay qorsheynayso in dhista waa iyada marka dee saameynta noloshay ku leedahay hadday noqon lahayd ay yani in ay adeeg iyo caafimaad oo ay adduunka ama fidanka u aadi lahaayeen inay gudaha ku helaan hadday noqon lahayd jidadkii in dib u dhisaan hadday noqon lahayd waxbarashadii waxbarasho tayeysan waddanka in laga helo hadday noqon lahayd dhinacii amniga inay gacan nagala siiyaan dee ciidamadeenna dib oo ay- ay- ay u tababarayaan oo aad la socotaan inay ciidamada kala duwan qaybaha kala duwan ciidamada ama ciidanka cirka iyo ciidanka lugta iyo ciidanka badda iyo ciidamada ammaanka booliiska inay inay inay soo tababarayaan waxaa sii waxaa sii dheer inay laamahaas kala duwan amniga ee gacanta hoose ay siiyaan ama mid farsamo ama mid qalab ama mid dhaqaalo ay siiyaan waxaa kaloo sii dheer maxaan ku dhahay inay kaabayaashiina dhaqaalaha ay maal gashanayaan oo ay maamulayaan oo ay casreynayaan oo wax muuqda ay ka qabanayaan waxaa kaloo kamida ay sheegeen inay danaynayaan wadanka in labada wadan ganacsi la taaban karo oo xoog leh oo isku furnaanay ay dhex maro ayaa ayaa jirta isheeg runtii aniga markaan joogo turkiga soomaalidu sida ay u jecel yihin turkiga inay hormarto si ka daran ay u jecel yihin inay meeshaan u hormarto waana meel qof kasta oo turkiya ay qalbiga ku hayso kuna faanaan waxay ka qabteen wax muuqda inay yihiin inay hadda kasii haraan inkastoo dee dhibaatooyin fara badan oo maxaliya ay oo iyaga ay haystaan oo gudaha eedda ay haystaan oo ama deriska oo dad iyo maxaan ku dhaha culaysyo fara badan kaas haddana meel ay hilmaameen oo isha ka qaadeen maaha meeshaan marka saameynta turkiga runtii mid hadda aan soo koobi karaan mid aada u culus waay waktigu hadduu sii socdana intaan in ka badan ayaa bedelin doona haddii la yidhaha waxaa jira arday tira badan oo soomaaliya turkigu ay waxbarasho uga kaxayaan wadanka turkiga la geeyey labada kun koob iyo tobankii markii uu ordagaal halkan yimid buu habeen labadan qaadisi ka dambeeya maxay ku sugan yihiin maanta ardayda ardadaas horta heerar kala duwan ay waxbarashadu marayso qaar ilaa kumanaan had deerta ay dugsi sare dhameeyeen qaar jaamacaduhu dhammaad ay u marayaan qaar waa soo qalin jibiyeen runtii marka haddee arday fara badan oo soo baratay culumta kala duwan ayaa noo joogta waddanka qaar badan way bilaabmay inay hadda soo noqdaan ay soo qalin jibiyaan qaarna dee waxbarashadooda takasuska ah oo oo heerka sare ah hadda undergradkii ayay hadda dhameeyeen qaar master ayay gudbayaan marka runtii ardadii meeshaan ka tagtay way ka faa'iidaysteen fursadihii la siiyey waa iska dhici kartaa dad badan oo ka faa'iidaysan laakiin intaan ka warqabo yani ardayda soomaaliyeed ee turkiga joogto waa arday aada runtii xamaasad iyo rabitaan oo waxbarashada ay u qabaan ay ka muuqato dad u diyaara in iyagoo guulaystay oo soo waxbartay dib inay usoo noqdaan wadankooda ay door ka qaataan dowladhiskiisa iyo horumarkiisana way yihiin marka runtii arday lagu faani karo iyo wax lagu faani karo ayaa ayaa nooga imaan doona haddii la heer turkiga insha allah wasiir maxamed musaldan kaaga markaad eegto turkiga nolosha soomaalida saameynta maanta wuxuu ku leeyahay intee baad ku leeyahay
horta xaqiiqdii waxaa wax lagu miisaami karaa taariikhda wixii lasoo dhaafay ayaad ogaan kartaa waxaa kaa hor jira haddaad miisaantid waxyaabaha saameynta ay kuleeyihiin waxaa ka mid ah halkan soomaaliya sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii ilaa hadda marxalado kala gedisan aan soo marno laakiin waxaa ka socday burbur ayaa ka socday oo haddii dhinaca dowladda dowladnimada la fiiriyo in institutionigii dowladda oo dhan ay burbureen oo waxyaabihii adeega bulshada ay burbureen marka bulshadan waxay u baahneed qof soo dhexgala oo ceelasha u qoda oo biyo siiya kadib u hela hooy u hela kadib caafimaadkooda ka shaqeeya kadib ka shaqeeya maxaa la yidhahdaa waxbarashadood ka shaqeeya waxyaabihii dee asaasiyaadka u ahaa nolosha bini aadamka lagana rabay dowladda inay fuliso actually dowladda waa xuquuq qofka muwaatinka uu ku leeyahay laakiin capacitiga dowladda maanta inay social serviceska ay bixiso aaday u u hooseysay marka markaad fiirisid dowladda turkiga markay timid ha ahaadan injuriyadeeda ha noqdaan ama qolooyinkan kale ha noqdaan xiriir waxay la sameeyeen dowladdaana ay la sameeyeen marka shacabka markaa fiirisid waxqabadka dowladda turkiga ay u qabteen waxyaabihii asaasiyaadka noloshu ahaa ay qabteen saameyn weynay ku yeelatay waxaad qiyaasi kartaa matalan laga bilaabo labadii kun iyo kow iyo tobankii arday fara badana halkan ka baxday sida safiirka uu sheegay oo mustawiyiin kala gediisan oo laga yaa barito aan leenahay waa human resource oo wadanka dib u soo noqonayo ka qayb qaadanaya sida safiirka uu sheegay edibariska wadanka ka qayb qaadanaya meelay samaynaysa qofka waalidka halkan jooga cunugiisa wax kusoo baranaya turkiya aan lacag bixinayn oo fiiga laga bixinayo oo hoy la siiyey kasoo gudub markaad tegtid cisbitaaladii oo markaad dib u noqotid two thousand elevenkii maanta meelaha qaar laga heli karo dad specialista ah iyo cisbitaal weyn oo lagu daaweeyo macnaha saaray ku samaynaysaa qofkan muwaatinka oo soomaaliyeed waxay ku abuureysaa dareen ayay ku abuureysaa ka gediisan annaga dowlado badana halkaan loo yimaado arrinkaas fiican uu qeexay safiirka dowladaha halkaan yimaadana way ka gediisan yihiin dadkan dadkan si toosa waxay u galeen bulshadii dhex galeen marka saadna way ku reebtay marka taasi waa waxaan lasoo koobi karin waaya mudan safir waxaa jirta taageero ay dowladda turkigu mar walba sheegaan kasukuu midda nolosha guud ee xagga dowladnimada markaa deerto dowladnimada soomaaliya maanta meesha ay marayso ha noqoto howlaha wasaaradaha hayadaha kale ee dowladda intee lagu qiyaasi karaa taageerada ay dowladda turkigu siiyaan wasaaradaha hay-adaha dowladda
intaa ka warqabo wasaarado fara badan oo weliba kuwooda siyaadiga ah ama kuwooda ay sheegaan ee wad- yani ugu muhiimsan horta dee waxaan ogahay inay siiyaan operational cost maxalla- yani sa- ga- taageero oo dhaqaale intay leeg tahay ma garan karo Ee, intooda badanna ay u fidiyaan ee tababaro iyo iyo taageero farsamo Een, marka wasaaradaha ugu muhiimsan waxaan jeclahay in la mataanan yihiin kuwooda dhigooda howr dhinacaas ah dabcan marka meel hoose wax laga bilaabo deg deg looma dareemo saameynta way iska kori doontaa Een, laakiin een, runtii wada shaqeynta wasaaradaha soomaaliya iyo wasaaradaha turkiguna waa waa waa waa kuwa waa kuwa oo xoogan wasiirka ayaan dhaweyd een, marka february malin ayuu soo saxiixay heshiis dhinaca tamarta ah berrin haddii ilaah yidhahdo heshiisyo fara badan ayaa masiixi doona een, oo la xiriira yani xoolaha kalluumaysiga waxbarashada caafimaadka iyo sheegay taxationka ama canshuuraha oo waxbarashada ciidanka yani waxaasoo dhan oo kala duwan heshiisa ayaa la saxiixin doonaa marka mm, ay waxay la tahay dee waxaa la yidhi sadar muqdisho dalka dhan waxay waxay nimankaan qabtaan wax hadda oo ii sheeg ee la iska indhatiri kara ama lala mid dhihi karo yani ee kuwa kale tumina sida la socotay wadanka mar markuu imaanayay two thousand fifteenkii madaxweyne rajab tayyib erdogan shilaa dhacay maalintaas maalintii ka horreysay uma baajin waa imaan hadda xali shilaa dhacay nin hadan u baajinaa maaha yani waa nin u diyaarsan wax kastoo dhaca inuu soomaalida qatarta la qaybsado asaga keli maahan wa turkiga oo dhanaa sidaas ah oo yani waxay ogol yihiin wax kastoo dhaca inaan hadda ayna cabsi gelin Een, sida dadka qaarkood wax yaroo oo marmarsiya intay raadiyaan u walaexdaan ama safarooda ama howlahooda ay u baajiyaan ama ay waxyaabihii qaba lahaayeen ay ay yani discouragement uga samaysa ama aysan u dhiiri gelinayn yani ninkan iyo iyo dowladdiisa iyo dadkiisa ayagaa safka hore ama uga horeeya wadanka inay yani ay sheegeen wax kasta oo tallaabo hagaajin karta inay qaadaan dabcan meeshaan markuu imaanayay een, erdogan two thousand elevenkii meel rajalaani ah haddana meel rajada adduunka uu kaleyahay ama soomaalida kale ay muuqataba dowladnimo ha noqoto binaadamida ha noqoto horumarka ha noqoto wax kasta ha noqoto Een, markasta dee duldulaalo iyo meel waayo cilado laakiin sh- meeshuu maalintii uu imaanayo sida wasiirku sheegay wadanku joogay maanta meesha joogo farq weynaa ka dhexeeya horumarkaasna waxa batrool u noqday oo oo dhaqaajiyay waxay ahayd kaalmooyinkii iyo dhiiranaanshihii ii sheeg een, maxaan ku dhahaa ee turkiga uu ku dhalaalay waad la socotaa dowladda keliya oo international li- yani airlineka oo soomaaliya ka shaqeysa waa turki oo ku dhiirata maal khallada yani shil iyo waxa dhibaata ka dhacday alboorka hakada ha galo haddana marna waa intaas yani ii sheegeen ma baqrin jirin oo haddana waa ku howlooda daba bilaabo marka dee lifelinekena ama nolosheena qaybta ugu muhiimsan ayay furkudu ay ugu jirtaa aada masiixa waa marka mudan turkiga mudan wasiiro wasaaradaha wasiir iyo weydiiyo waad sheegteen turkiga waxa ay soomaaliya maanta u qabteen iyo waxa ay la garab taagan yihiin waxaan rabaa haddaan nahay dadka soomaaliyeed ee turkigu waxa ay u qabanayaan soomaali ahaan maxay turkiga naga mudan yihiin haddaad wasiir ku hormarto
horta marka ugu horeysa ixtiraamay naga mudan yihiin xigmad carbeed baa jirta oo la yidhaahdo ixtiraamu shaksiyati ayi insaanin wahuwa almiftaaxu lidukuli qalbi qofka shaksiyadiisa horta markaa ixtiraamkiisa ixtiraamtiisa ayaad waxaad helaysaa furihii adiga qalbigiisa aad ku geli lahayd tan ugu weyn oo bini aadamka lagu qiimeyn karana waa ixtiraam maadiga laguma qiimeyn karo marka shacabka soomaaliyeed eh, shacabkaas turkida waxay ka mudan yihiin inay ixtiraamaan ixtiraamku dee waa kelmad macno weyn ku fadhida Eh, waa kelmad akhlaaqiyaadka oo dhan koobaysa horta kelmadaasi waa waa taasaan u dhihi lahaa waa ixtiraamay naga mudan yihiin inaan ixtiraamno eh, eh, bimacna kelima sida ay tahay
maanta sirtida su-aasha haddaan raacsado turkiga intay hawshan ku jira dad baa waa dhintay muwaadiniin turkiya oo muqdisho ku dhintay haddana weli kuwa joojinaya ma aha weli gagaarkay wadaan marka maxay naga mudan yahay dadka soomaaliyeed
Een, horta dee wax kastood jeceshahay ama ama een, adiga muhiimad aad siinaysa daraytaad u bixinaysaa yani dhimashadaas iyo dhaawacaas iyo dhibkaas soo gaaraya raaskii u bixinayaan in soomaaliya gacan siiyaan ayay ka mid tahay annagana hadde qofkii aan ibni aadamka ilaahay ku shukrin markii u gargaaro ilaahayna kuma shukriyo hordee waa inaan u mahad celino walaalaheen sida uu sheegay wasiirkuna waa inaan ixtiraam aan sunin maayo waxaan waxaasoo dhan ka muhiimsan inaanan kaalmooyinkooda aanan qasaarin oo aysan ka shabayn in inay meel bacaad yani meesha ay wax ku wadaan meel oo wax ka soo noqonayaan ama kaalmooyinkooda aan ka faa'idaysanayn ama aanan yani shacab aan u diyaarayn in gacan la qabto inaan u muuqano aanoo muhiimsan kaalmooyinkooda ayaan si aan ka faa'idaysana diyaar garowga iyo dhiirada ay muujinayaan waa inaan kusoo dhaweynaa waa inaan ku gacan siinaa waa inaan ku ixtiraamnaa annagana dabcan qofka bini aadamka waad kaalmayn kartaa inuu ka ceeb xoog kuma kicin karto cid xoog mau kicin karta lama arko marka inaan annaguna wax qabsano waalaheen intii noo diyaar waxaa la yidhi daruuro intay da-aysaada doogtahay intii noo diyaar yihiin oo noo helan yihiin wax kasoo suurtagala hoo nima qaban karaan inaan soo dhaweyno taasaa muhiim
su-aal kale wada jira mudana sufir mudan wasiir markaad eegto turkiga qorshaa jiray oo soomaaliya oo dejidan lagu taageero dhinacyada looga taageeraya ha noqoto kaayaasha dhaqaalaha waxbarashada caafimaadka ama nolosha guud gargaarka soomaaliya turkigu ay siinayeen ma lagu tilmaami karaa ama mid dheeraag baa lagu tilmaami karaa in soomaaliya ay ka faa'iidaysata maanta hadaa mudan wasiir kugu hormar
runtii horta gargaarka markaa dib u noqotid labada kun iyo kow iyo tobankii lacagaha oo la ururiyey xilligaas waxaa lagu qiyaasaa ilaa saddex boqol oo milyan oo dollar oo loogu talagalay emergencaha iyo developmentna loogu talagalay oo waad dareemi kartaa hadda jaa developmentii wuu sii socdaa weli ma istaagin maalin maalinta kasii dambaysa wuu sii socdaa marka waxaad dareemaysaa marka dowladda turkiga waxyaabihii ummadda soomaaliyeed ay u qabteen way ummadda soomaaliyeed way ka faa'iidaysatay waxaan xusuustaa in nin ka mid a dadka qiimaha weyn ku fadhiya soomaaliya maalin maalmaha ka mid a uu hadlayay uu yidhi maanta soomaaliya qofkii joogo caddaana nooc kasta ha noqdo qofkii wejigiisa waa cadyay waxaa la yidhahdaa turki taas waxay ku muujinaysaa meelihii ay waxgeeyeen in dadkii oo dhan ay dareemeen dadkan inay yihiin dadka caadodoon turki hadda loo haysto then waxyaabihii la sameeyey ceelashii la qoday caafimaadkii la sameeyey waxaasi oo dhan si si xoog badana loogu faa'iidaystay oo weliba hadda aa ka dareemi kartid oo soo hagaag sida safiirka uu sheegayna wax markay bilowdaan oo bisos ay kasoo bilowdaan degdeg looma arki karo laakiin finally meeshii la rabay garaafkay ganeen waayahay maanta sir dhankaaga turkiga qorshe inoo diyaar markaad eegto ama gargaarka aan siinaa dhinac kasta intee baad qabtaa inaan ka faa'iidaysana haddaan soomaaliya wax kasta oo kaalmaha waa laga faa'iidaysta kasta oo wajiradka hadda ay dhiseen wajiradka loogu marid yani badan marid marid badan yahay meelaha ay jidadka mariyeenna waa meelaha ay magaalada ay ka noolaatay ama ay ka kacdo airportka maalintii yani uu yani uu uu sidii annaga unoo ahay noo ahay maanta siduu yahay isticmaalka ama muuqaal ahaan iyo ama isticmaalka waa kala duwan yahay marka laga hadlayo adeegan turkish airlines dhaqdhaqaaq qof kastoo soomaaliya ama yurub aadayo ama asiya aadayo ama america aadayo ama ka imaanayo waa layn keliyahu maro saas aada looga faa'iidaystaa dekeda dabcan maalintii la wareegaanay maanta marka laga hadlayo handlinka ama valuumka wax ka soo dega ama wax ka dhaafo isku mid maaha managementkii wuxuu habeeyay soomaalida waa ka faa'idaystaan isbitaal dad aada u fara badan oo ama muqdisho jooga ama gobollada ka imaanaya oo dibadaha mar walba adeeg caafimaad aadi jirin way ka faa'idaystaan waxbarashada dad qoysas badan oo soomaaliyeed ayaa dibadda kasoo noqdaya iskuulaadka ka tira galay oo ilmahoodii dad- oo- oo keenay halkan wax ku barta waxbarashadii waa laga faa'idaystaa wax- waxbar- dabcan haddana waxbarashada dadkii inta laga qaaday dad aada u fara badan oo kamid a oo shalay markii turku halkaan ah, qof af turki taqaan lama arko haddaad tagto meesha la yihahdo istanbul ama ankara tagto ama magaalo kastoo qof kastoo soomaaliya joogta hadda waxay ku hadashaa ii sheegeen aftur ku hadashaa inta dhalinyaradii kasoo noqotay oo shaqay ka wada heleen kambaniyadan ama ama shirkadahan ama hay-adaha turkida waa ka wada shaqaystaan waa ka faa'idaystaan dabcan tababarka ciidamada waa laga faa'idaystaa dowladda budget supportkii sii jirta waa laga faa'idaystaa oo ammaankii sida loogu hagaajiyo ciidamada loogu hagaajiyo wixii lagu qaban karay lagu arko waa waa waa waa laga faa'idaystaa marka waxaan aaminsanahay dee soomaalidu ma khasaarin kaalmadii loo filiyey ayaguna way ku faraxsan yihiin in waxay ay qabteen wax muuqan karo la waxtar ay qabanayaan ugu dambeyntii marka waxaan jeclaa inkoo dumaarta noo su-aal aan weydiiyo su-aasha ugu dambeynta dhankeyga noqonaysa gargaarka markood wuxuu ahaa soomaaliya gurmud degdeg inay la soo gaaraan turkiga laba kun koo iyo tobankii marxalad haddana soo kabasho la dhihi kara ee dib u dhiskii iyo taageeradii maanta soomaaliya maxay turkiga uga baahan tahay oo muxuu noqonayaa qorshaha xiga ee ka baxsan dib u dhiska ama ha noqoto taageerada ay dowladda siiyaan gargaarkii waa laga soo gudbay maxaa wejiga xiga u noqonaya maanta dabcan wejiga xiga wuxuu yahay kii hore oo degdega ah oo nafta ay dadka loo celiyay oo baahida degdega waxay qabaan wax laga qabto waa laga yimi hadda waxa la rabaa waxay tahay waa wax oo dowladnimada hosta oo boqol in la xoojiyo wadanka midnimadiisa ee sida u socotaan waxay hogaaminaan wadahadalada somaliland iyo soomaaliya ayagaa hogaamiya yani ayagaana gogol u ah marka dee waxa noogu horeysa wadankii in uu wada jiro waa ka shaqaynayaan waxa kale waxay tahay dee in si annaga wadankeena aan u hayno ammaankiisa ciidamada iyo ammaanka inagala shaqeeyaan waji ay hadda aada uga shaqaynayaan dhaqaalo horumari karaa ma jiro kaabayaal la-aanteed dhismayaasha wadanka in wadankii dib inagula dhisaan yacni ii sheeg wax kasta oo suurtagal oo annaga aan uga baahana oo ha noqoto dhinacii ammaanka iyo dhinacii siyaasadda iyo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii ganacsiga iyo dhinacii bulshada waa uga baahannahay insha allahu iyaguna sida muuqata dabcan imaansho mar walba waxay tahay commitment calaamad la diraayo ama fariin la diraayo in ballantu sideeda ay tahay yacni rabitaanka in meeshaan wax ka qabtaan inuu xoogaaga muugiyo uusan hoos u dhicin marka insha allahu haddii ilaah yidhaahdo inkastoo hadda dee xilli kale guur lagu jiro oo hadda dee yani commitmentiga la geli karo uu iska koobnaato laakiin still waxaa commitmentiga loo gelayo waa soomaaliya dee maahan dada shaksiya iyo iyo qolo shaksiya ayaga naftoodana transitionkaas inay gacan naga siinayaan ay gacan naga siiyaan si aan si oo smooth ahoo oo fiican oo hadda aan khalqa lahayn aan u gudbi lahayn inay gacan naga siiyaan marka haddee ma soo koobi karo waxaan uga baahannahay iyo waxa ayaga ka suurtaba
aada maasanimadadeeda dhankaa ugu dhameyd maxaa ku daliilaya wejigiika inuu noqdo waxa maanta soomaaliya turkiya ay u qabanayaan horta si markaad dhegeysatid madaxweyne ordogan khudbooyinkiisa ku wajahan soomaaliya mar walba wuxuu kusoo daraa wuxuu yidhaahdaa soomaaliya marna kama daalin ilaa lugaheeda ay ku istaagto dowladnimadeeda si rasmi ah dowlad waa nahay oo united nationska baa ka tirsannahay laakiin aan kusoo noqonno system dowladooda rasmiga aan meeshaasi nimaadnaa taa marka waxay kutusaysaa annagana dowlad ahaan waxaan diyaarsanaynaa qorshooyin nalaga taacidi lahaa ayaguna de dowlad ahaan waxay noo diyaarinayaan qorshooyin waa midda keentay in heshiisya lakala saxiixdo heshiisyadaasi corporationka lakala saxiixanaya khaasatan institutionadaanada meelihii aan uga baahnayn in nalaga soo kaabo ayay ku saabsan yihiin marka baahidaanada waxaa waaye waktigan xaadirka aaday u ballaaran tahay oo ah waxaad dareemi kartaa waxaanba u baahan lahay hadda institutionadii dowladda incapacitigoodii la dhiso la gaarsiiyo mustawigii loogu baahnaa oo ay u adeegi lahaayeen bulshadii ay ayagu hogaaminayeen hadday noqon lahaayeen kuwa publica hadday noqon lahayd kuwa privateka laftooda inay khibrad kasoo kororsadaan ama aqoon ama qaab kale midda kaleo ugu muhiimsan annaga hadda aan u baahan nahay waxaa waaye dhinaca dhaqaalaha soomaaliya waa wadan khayraad fara badan ku jira maadaama capacityga anaga uusan yarayn capacityga anaga uusan gaarsiisanayn meelaha qaar inaan ka faa'iidaysano badaanada oo ilaa saddex kun iyo saddex boqol oo intaasa kalluunka keliya nagu filan kama faa'iidaysan karno waxa- waxaan u baahannahay dowladda turkiga inay naga saacido waxaan u baahannahay kasoo qaad beeraha oo kale maanta dalaga kasoo go-a shabeelooyinka kasoo go-a keliya beero badan oo soomaaliya wax kasoo go-aana jiro laakiin calaa sabiili lmithaal mishiini yaryaroo process gareeya oo waxaas gasacdayn mahayno afrikadaasan ka ganacsan lahayn marka ganacsiga waa muhiimadda koowaad oo aniga aan u arko inay naga saacidaan wayna bilaabeen xaqiiqdii safiirkuna waa ku ammaanaya intuu meesha tagay aada ugu dardargeliyey dhinaca ganacsiga marka aniga aragtideedii waxaan dhihdaa still waxaan waxaan leenahay ya hanasya riixan aada waa mahadsantihiin mudanayaal daawadayaal guud ahaan barnaamijkii kulanka toddobaadka oo aynu ku falanqeynay waxa taageerada heerka walaalaha turkigu sidaa soomaaliya ay gaarsiisan tahay iyo booqashada uu muqdisho ku yimid markii saddexaad madaxweynaha dalka turkiga mudane rajab tayyib erdogan waxa ay soomaaliya uga dhigan tahay inta aynu kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxaa kala qayb garan u mahadcelinaya islamarkaana ina falanqeeyey safiirka dowladda soomaaliya ee hadda u fadhiya dalka turkiga danjire cabdulaahi maxamed cali sanbaloshe iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda soomaaliya horeyna safiirka dowladda soomaaliya ee turkiga u fadhiya ahaa mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan barnaamijkiisa ayuu igaga dhan yahay xagga farsamada t v-ga wuxuu alfaad muxdiin kaamirmaanada telefishinka waxay ahaayeen oo barnaamijka inoo duwayey
معناها